guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey ujeeddada ay ka leeyihiin diiwaangelinta tijaabada ah ee ay ka samaynayaan magaalooyinka beligubeedle iyo oodweyne oo ka kala tirsan gobollada daadmadheedh iyo hawd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud cali riyaraac ayaa u sheegay v o a in ujeeddada ugu weyne ay tahay in qalabka oo la casriyeeyey iyo wakhtiga iyo hawsha la qabanayo la ogaado waxaa runtii dameer wanaagsan madax noo marayaan hawlihii waa la gudagalay waxaanu ku jiraa dee abaabulkii iyo diyaar garowgii sideedaba dee doorashadu saddex qaybood bay uqaybsantaayo diyaar garow iyo diiwaangelin iyo doorasho marka fayskii uhoreeyay ee diyaar garowga habaanu ku jiraa waad og tahay oga iminka waxaanu shalay tiimamkii ukala baxeen baligubeedle iyo oodweyne oo runtii lagu soo eegayay qalabkiisii loo tayskareeyo qalabkii hawsha lagu geli lahaa oo wax badan laga bedelay oo la casriyeeyey in la eego siduu ula ula qabsanayo ama u shaqaynayo markaa aan wax werweri jirin ayaa iminka hawshan la qabanaya ay tahay oo saddex casho runtii soconaysa marka
waxaanu xataa se usharagalayna imika waad ogtahay degmooyin baanu ka dhignay maaragtay aan caasimadihi ahayn sababtu waxa weeye meesha dadka iyada lafteeda waxay tahay in la helo dad maaragtay qalabka technologiga iyo aada ula qabsan oo maaragtay de waad garan kartaa u badan weliba dadka reemiyaha dhaqatada magaalada soo gelaya in kayskaa laga qaado oo aan dadkan ba maaragtay caasimadaa joogay iyo dhalinyarada aqoon kale iyo laga qaadin amase horaaba looga qaaday haddiisa mar hore marka sidaad sheegtay oo qalabkaa la eegaya iyo awoodiisa iyo waktiga iyo enamada shaqaynaya iyo waxaas oo dhan oo la eegaya time baa kasoo dhexbaxaya waktiga ay qaadanayso iyuba dadku ku jirayaan baa halkaa laga hubinaya qalabka labaada ku jira waxa weeyaan qalabkan waa la casriyeeyey aariska indhaha lagu eego markii hore waxaynu haysanay qalab ogol inuu qofka qabto laakiin waxa uu qabtay aan waxba laga bedeli karin hadday sawir noqoto iyo hadday magac noqoto khaldanay iyo hadday markaa dib baanu u casriyeynay hadda waxaanu ka dhignay in uu aqbali karo in qofka indhihiisa mooyaane calimaadka kale wax laga bedeli karo oo maaragtay haddii uu bedelayo halkii uu markii hore kabcedeeyey ka guuray oo meel kale loo qorayo ama kaarkii ka lumay oo intii muddadii doorashada ka dambeysay kaararkii dadka ay ka lumeen in dib loo siin karo marka casriyeyntaas baa iyadana la eegayaa ma garanaysaa siday ula food gasho iyo sida ay inay de wax maaragtay aan mistake hadhowto ka iman ama khaladaadii aanay ka dhicin ee ay noqoto dee wax la hubiyey oo sidii la hore u shaqaynayo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaan weydiiyey goorta ay bilaabmayso iyo xilliga ay ku eg tahay tijaabada diiwaangelinta ee laga samaynayo magaalada beligubadle iyo magaalada oodweyne maanta abaabulkii baa socday iyo dee rakibaadii iyo qalabkii iyo qoladii i t da iyo waxaasaa shaqaynayay berri dadka kayuu gelaya oo dadka ilaa berri lixigaa six to six loo shaqayn doonaa oo gelaya kayuga berri dambena waxay noqonaysaa in maaragtay dee dib loo eego la kala hufo oo la eego waxa ka soo baxa iyo waxa laga faa'iideeyo casharka laga bartay iyo sida ay hawshaasu meelmar u noqotay dhinaca kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo la xidhiidha shaqaalaha cusub ee diiwaangelinta ka shaqayn doona ee ay guddiga doorashooyinka ee somalilan uga baahan yihiin gobolada somalilan kuwaasi oo ay xayeysiiyeen waxa weeyaan saddex iyo labaatanka degmo doorasho lixda gobol saddex iyo labaatanka degmo doorasho baa xayeysiiskaas uu khuseeyaa ama ama maaragtay wargelintaasi way khuseysaa adooana waxaa nasiibkiina qaadaysaa qalinkiina iyo aqoontiina idiin shaqayn doonto insha allah
dabeetana dee marka applicationadooda la helo short list lagu samayn doono xafiiska dabeedna qof walba meeshiisa gobolkiisa iyo degmadiisa loogu tegi doono oo interviewga lagaga qaadi doono intii kasoo ablaygaraysay gobol wal iyo degmo walba marka iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay inay inay dee soo ablagareeyaan oo soo buuxiyaan ama soo dalbadaan guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaa hore u sheegay in muddo sagaal bilood ay ku qaban doonaan doorashooyinka somalilan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan haddii la dhammaystiro qabyada sharci iyo ta dhaqaale gudoomiye riyaraac ayaan weydiiyey halka hawsha dhaqaaluhu ay u marayso markaa guud ahaan dee dalku wadadii doorashadu hayaa doorashaa loo dareeri doonaa doorashaa loo dhaqaaqay arrimahan dee sharciga iyo dhaqaalaha iyo waxaasuna runtii iyago iska wada diyaar almost waxa weeyaan gacan ku-haynba iyaguna ku jiraan oo gacanta lagu hayaa shaqana mar haddii gacanta lagu hayo de waa dhamaanaysaa marka insha allah aad iyo aad baanu ugu rajo weynay ama kalsooni buuxda ugu qabnaa inaan waktigii aan ballan qaadnay ay doorashada ku dhici doonto
khadar maxamed cakule v o a hargeysa